maqaana weeyo meel bay ka waratay idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax arbaca taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lixiyo tobanka bisha kuyo tobnaad sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaah yaraado waxaa ka mid noqon doona deegaano ka tirsan ama tuulooyin ka tirsan degmada tayaglow dagaal xoog badan ayaa ka dhacay kaa u dhexeeya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya oo dagaal kula jira maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab tiro maleeshiyada ayaa la sheegayaa in dagaalka lagu dilay sidoo kale ciidanka ayaa lasoo sheegay inay qarxiyeen baabuur walxaa qarxa qolyaha argagixisada ay kasoo buuxiyeen oo ciidanka ay la doonayeen sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa magaalooyinka kismaayo jowhar iyo cadaado ayaan iyana fiirin doonaa oo maanta xubno kaloo kusoo biiraya aqalka hoose ee baarlamaanka lagu soo dooran doono wararku waaweyn caalamka ayaa sidoo kale aad maqli doontaan oo ay ka mid tahay duqayn aan caadi ahayn ayaa ruushku waxa uu ka wadaa magaalooyin ka tirsan waddanka suuriya oo ay ku sugan yihiin mucaaradka ku kacsan madaxweynaha waddanka suuriya bijaar al asad iyo qoryaha argagixisada ee daacish lagu magacaabo barnaamijka intuu socdo saaxiibkay fahad cabdigaas ayaa dhanka farsamada jooga anigana waa cabdirasaaq maxamed waa mar kale iyo faaqidaada dhegaystaasi wadaniga ah oo gaashaandhigga ama ciidanka ka hadlaysa waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qeybaha dambe ee barnaamijka haddii wakhtigooynu saamaxo biidnillaah haddaba barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa tuulooyin ka tirsan degmada tiyeglo oo dhowaan ay gacanta ay ku dhigeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed ayaa dagaal baa ka dhacay dagaalkaasoo maalintii saddexaad si goosgoos uga socda daafaha degmada tiyeglow maleeshiyaad fara badan ayay ciidanku ay dagaalka ay ku dileen sidoo kale baabuur laga soo buuxiyo walxaaq qarxa ay isku dayeen argixisadu inay si dhagara ugu dhibaateeyaan ciidanka iskaashanaya ayaa sidoo kale la qarxiyey maxamed xasan cabdiraxmaan waryaheenna ayaa arrimahaas isha ku hayay inkastoo dee xaaladdu aad u adagtaha oo dhinka isgaarsiintu ay tahay mid liidato meelaha qaar ay argagixisadu ay ka dumiseen maxamed subax wanaagsan bal degmada tiyeglow iyo xaaladdii ay ku sugan tahay bal wax yaroo kooban war naga sii dagaaladii dhacay
waxaa kaaka degan deegaanadii shalay ay ku dagaalameen ciidamada xooga dalka iyo kuwa gaarka ee booliska ee koonfur galbeed iyo maleeshiyada nabaddiidka ee al-shabaab saraakiisha ciidamada xooga dalka ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyey in deegaanadii shalay howlgalkaasi ay ka sameeyeen oo dagaalkaasi oo muddo saacado qaatay halkaasi ka socdayna baak iyaga ay gacanta ay ku hayaan waxayna intaasi ku dareen in ay u jeedaan miidadka maleeshiyada nabaddiidka ee al-shabaab iyo gawaari oo iyaga ay kusoo buuxiyeen walhaha qarxa oo shalay ciidamada xooga dalka halkaasi ay ku qariyeen oo ay ka hortageen banaanada ay saabsan yihiin waxaana la sheegayaa bay dhaheen in deegaano hoos yimaada degmada tiyeglow maleeshiyadaasi nabadiidka ee al-shabaab ay ula carareen askartii halkaasi shalay ee kaga dhaawacantay qorshahana hadda uu yahay in ay deegaanada maleeshiyadaasi ay gaareen inay iyaga ay uga daba tagaan waxaa kaloo fasid mudan markii dagaalkaasi halkaasi uu ka bilowday ciidamada xooga dalka ayaa u guursaday oo deegaankaasi durba halkaasi gaaray waxaana la filayaa in deegaanada kale ee maleeshiyadaasi ay ku carareen ciidamada xooga dalka inay uga daba tagaan cabdirkaas waayahay laakiin waxaa la leeyahay waxaa adag in la ogaado xaqiiqada khasaarihii ka dhashay dagaalka maadaama isgaarsiintii halka lagu dagaalamay dhammaan ay tahay mid dansan isgaarsiinta maxaa damiyaa la leeyahay
saraakiisha waan weydiinay sababta keentay in ilaa iyo hadda isgaarsiintii hawada ay ka maqan tahay balse laakiin waxay xaqiijiyeen in maleeshiyada al-shabaab markii hore ay degmada tiyaglow iyaga ay samiyeen oo shaqaalihii oo isgaarsiintaasi maamulayeen iyaga ay horey ay u wateen dagaalkana kama uusan dhicin ba gudaha degmada tiyaglow waxa uu ka dhacay duleedka degmada tiyaglow halkaasi ayaana lagu kala baxay wararkana waxaa lagu helayaa waxaa saldhig waa meel la yidhaahdo eel cadde ayaa saldhigoodu yahay ma fariismahoodu yahay ciidamada xooga dalka marka halkaasi oo u dhow meesha dagaalkana uu ka dhacay deegaankaas ama tuuladaasi ayaa warbixinta rasmigana laga helayaa sine waayahay hadda degmada yaa ku sugan marka markii la yidhahdo qolyaha argagixisada ah iyo ciidanka xooga dalka saraakiisha waxay noo xaqiijiyeen inay iyaga ay ku sugan yihiin dhammaanba deegaanadii shalay lagula dagaalamay maleeshiyada al-shabaab maadaama iyaga halkaasi sab uu kasoo gaaray oo meydad iyo iyo sahanad militariba waxay ay wadeenna halkaasi ay uga carareen waya maamulka marka gobolka bakool ma ay ka hadleen ilaa iyo hadda dagaalka dhacay iyo khasaaraha ka dhashay iyo hadday jirto in wax gurmad ah oo saanad military ah la gaarsiiyey ciidanka dagaalka ku jira
maamulka gobolka bakool waxa uu xaqii waxa uu xaqiijinayaa in gurmud uu ka baxay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo magaalada qurac joome iyo deegaano kale oo ciidamada fariisimo hore ay ugu lahaayeen oo ku dhow dhow deegaankaasi oo shalay lagu dagaalamay ayaa durba halkaasi gaaray waxaana la filayaa in maleeshiyada nabaddiidka ee al-shabaab deegaanada ay ku carareen in looga dabategi doono
wayahay aad buu umahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa maxamed xasan cabdiraxmaan waryaheena gobolka bakool ku sugan xaaladda magaalada ay ku sugan tahay ayuu soo tabinayay waayahay bal tiyeglow iyo waxyaabaha kusoo kordha waan idiinsoo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeya ayaa sheegaya in saanad military la gaarsiiyey ciidanka iskaashanaya kula jira dagaalka qolyaha argagixisada ah ee markii horeba doonayay ciidanku inay dhakaan waayahay bal arrimihii ku saabsanaa doorashooyinka aqalka hoose ayaan gudageli doonaa waxaan tegi doonaa cadaado jowhar iyo weliba kismaayo iyo weliba de baydhaba hadday noo suuro gasho bal aan jawhar ku hormaro waxaa qadka telefoonka ku jira abuukar maxamed bacadla waryaheena abuukar soo dhawow bal warayar oo kooban naga sii bal maanta waxaa leeyahay waxaa dib loo sii ambaqaadi doonaa doorashada xildhibaanada aqalka hoose kasoo gelaya deegaanada maamulka hirshabelle
waad mahadsan tahay waa sida aad sheegtay maanta waxaa biloobanaya doorashadii aqalka hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle iyadoo ay ka dhacayso magaalada jawar ee xarun goboleedka hirshabelle hoolka shirarka lagu magacaabo farjano ayaa ergadu si weyn ugu soo qulqulayaan ergado iminkaba goobi loogu talagala ayay fadhiyaan waxaa la sugayaa guddiga doorashooyinka dadban aan idhaahdo guddiga doorashooyinka qaran iyo guddiga doorashooyinka dadban hirshabelle oo isku dhaf ah oo goobjoog ka noqon doono in doorashadaasi sida ay u dhacayso marka si loogu talagala ayay qorsho iminka u socdaan ilaa hadda wax isbedela ma lahan shan goobood ayayna ka dhacaysaa doorashadani waxaana ku tartamaya rag caan ah oo siyaasada soomaaliya si weyn looga yaqaano iyo weliba rag kusoo biiraya ninka oo aada u da-yar marka qabanqaabooday socotaa saacda soo socdaan waxaa la filayaa in ay biloobato tartanka oo bixinta xildhibaanada aqalka hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle waayahay marka ilaa iyo meeqo musharax baa la doonayaa inay kusoo biiraan maanta aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya markii la yiraahdo dhinaca deegaanada hirshabelle
waad mahadsan tahay waxaa la asteeyey oo la qorsheeyey doorashada maanta in isku hal mar ay ka dhacdo shan goobood marka waxaa la filayaa in ay kusoo bixi doonaan shan xildhibaan oo aqalka hoose dowlad goboleedka hirshabelle dhinaciisa kasoo bixin doona si ugu biiran xildhibaanada qaran ee soomaaliya marka sida uu horey u sheegay afhayeenka gudi guddiga doorashooyinka dadban ee hirshabelle usmaan maxamed mukhtaar usmaan baarey waxa uu sheegay in shanta goobood ee maanta la asteeyey ay ka dhacaysa doorashadu ay gebi ahaanba ay noqonayso maalin kasta in sidaas oo kale ay shan musharax u tartamaan aqalka hoose ee dowlad hirshabelle waana iminkana shanta goobood dadkii codaynayay oo ergada ahaa musharaxiintaasi xaadir ayay ku yihiin waayah marka shan xildhibaan ayaa maanta la doonayaa in doorashada ay kusoo baxaan oo dhowr ruux ay ku tartamayaan ragga ku jira yaa kamid ahoo horey siyaasadda ugu jiray
waxaa kamid a rag caan ah sida wasiirka amniga qaranka xildhibaan cabdiqaadir cosobleh iyo rag kale oo iyana siyaasada kusoo biiraya qaar hore siyaasadda ugu jiray waayahay abuukar maxamed bacadla wariyaheena ayuu ahaa oo qadka telefoonka magaalada jawhar si toosoo ku jiray haddaba doorashadaas hadday bilaabato iyo wixii kusoo kordhaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan soo gelin doonaa bogoga internetka aan ku leenahay haddaanah warbaahinta qaranka
wawliyo mayrax matana weeyo melbay ka warag idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada iclohoodu wuxuu yahay matana weeyo meel bay ka warabtay soomaali waa mid waawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka warabtay idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa midigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa milayda heestiyo mukadiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo
waatan dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaanu weli ku guda jirnaa dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxay nagala socdaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ee haddaba uu wadanka azerbaijan waxaa maanta ka furmi doona een, shirka shanaad ee wakaaladaha wararka adduunka waxaana maanta shirkaas uu ka furmayaa een, caasimada azerbaijan ee bako een, soomaaliyana waxaa uga qeybgelaya een, shirkaas gudoomiyaha golaha warbaahinta qaranka ahna agaasimaha wakaalada wararka soomaaliyeed ee sona cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala iyo madaxa qeybta carabiga ee wakaalada soona cumar faarax ee haddaba wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona ayaa markii ugu horeysay taariikhda inta la hubo waxa ay ka mid noqotay ama xubin buuxda ay ka noqotay een, sanadkan een, midooda wakaaladaha een, wararka adduunka haddaba cabdiraxmaan agaasimaha qadka telefoonka ayaan kula xiriirnay een, waxaanan weydiino bal shirkan waxyaabaha laysku soo qaadi doono
waa mahadsantaa sharmarka ee shirkan eh, sida aad sheegtay waxaa kusoo ururaya oo jooga ilaa sagaashan iyo toddoba dal wakaaladahooda wararka iyo in ka badan toban urur oo wakaaladaha adduunku ay kuwa heer gobola iyo kuwa caalami ah oo intaba ay ku midaysan yihiin sidaas daraaddeed wakaaladda wararka soomaalida ee sona fursad aada u weyn bay u tahay in ay halkan timaado sidoo kale markii ugu horreysay ayaa la aqbalay sona inay xubin ka noqoto ee ururka eh, shirweynaha wakaaladaha dunida oo ah runtii urur aada u weyn oo adduunkao dhan uu ku midaysan yahay oo laisku waraysto runtii sharaf iyo karaamo weyn bay u tahay soona in mar kale ay dunida dib ugu soo laabato een, oo ururkan oo aysan fataa weligii do- yacni waagi dowladda hore aani ka tirsanayn ay hadda xubin ka noqoto ee guusha ugu weyn ee soona ugu jirtaa waa in ay markaa ee, suuqa caalamiga ah ee wakaaladaha wararka ay timaado oo halkaas maaragtay ay ka samaysato macaamiil fara badan waxaa runtii ilaa shalay aan si gooni gooni ah isku aragnay in ka badan labaatan dal wakaaladahooda oo ay ka mid yihiin ee, wakaaladaha maaragtay sacuudiga iyo baxrain iyo qatar iyo urdun iyo maaragtay sudan iyo algeria eh, iyo sidoo kaleeto wadamo waaweyn oo ay ka mid yihiin malaysia iyo talyaaniga iyo muxuu ahaa eh, wadanka sbain iyo jaban iyo eh, south korea iyo wadamadaas oo dhan oo runtii aan maaragtay wadahadal fiican yeelanay sidoo kale waxaa fursad u helnay inaan halkan ku aragno eh, ururka jaamacadaha wadamada carabta oo aan maaragtay isagana ka codsanay eh, xubinnimadii wadahadal ku saabsan inaan xubinnimadeena soo ceshanno oo inoo socdo oo meel fiican uu inoo marayay Eh, waxaan sidoo kale runtii halkan ka jira fikir aan eh, soomaaliya ay qayb ka tahay culintiisa oo ah in markii ugu horreysay la sameeyo urur ay ku midaysan yihiin wakaaladaha wararka ee qaaradda africa oo hadda aan runtii lahayn wakaalada eh, rasmi ah oo midaysa Eh, taasna wadahadal fiican baa inooga socda waxaan sidoo kaleeto la kulanay eh, wakaalada ama jamciyadda ay leeyihiin wadamada eh, islaamka ee wakaaladda ay ku midaysan yihiin ee wararka oo nin reer jabuuti ah uu madax ka yahay Eh, runtii markaa fursad aada u weyn oo aan rajeynayna in ay u saacido shaqaalaheenna intaba barro fiican ay helaan ayaan runtii eh, ah aan helno ayaan rajeynaynaa ilaa hadda waxaana loo ballan qaaday tababaro eh, kala duwan oo qaarkood ay yihiin sanadkiiba mar qaarkood ay yihiin lixdii biloodba mar oo wadamo kala duwan oo ay ka mid yihiin baxrain iyo algeria iyo urdun ay ilaa hadda inoo ballan qaadeen wadamada carabta wadamada kalena aan wadahadal kula jirno marka runtii eh, sharmarka waxay noo tahay iridii eh, ugu weyneed ee adduunyada aan ka geli lahayn baa inoo furmaysa wakaaladaha qaarkood waxaan ka wada hadalnay in si rasmi aan u yeelano war isdhaafsi oo heshiis rasmi ah aan galno oo ay ka mid tahay wakaaladda wararka ee malaysia ee qaar badan oo halkan aan horey heshiis ku jirin oo ay ka mid tahay wakaaladda wararka shiinaha iyo wakaaladda wararka turkiga iyagana waxaan u helnay fursad aan uga wada hadalno bal sida ay u socdaan heshiisyadii aan hore u galnay ee suudan suudaana ay inoo soo diraan oo soomaaliya inoogu yimaado oo halkaa inoogu tababara shaqaalaheena marka runtii waxaas oo dhan waa waxyaabihii hore dhac ahaa laakiin shirku saacad kadib ayuu furmi doonaa waxaana furi doona madaxweynaha wadankan ee martida loo yahay ilham caliyeef oo ka furi doona xarun weyn oo ku taalla bartamaha magaalada marka sidoo kale waxaa shan maarke runta xusud mudan in maalinta sideed iyo tobanka bisha ee soo socota ee jimcada ay soomaaliya ka qayb geli doonto bandhig xagga sawirada ah oo wakaaladahaas oo dhan adduunka ay wadan kasta uu kusoo bandhigi doono sawiro muujinaya wadankiisa marka waxaan rajaynaynaa in oo inoo diyaarsan oo mar horeba la aqbalay inaan halkan kusoo bandhigno ilaa sagaal sawir oo kala duwan oo muujinaya hiddihii iyo dhaqankii iyo maaragtay soomaaliya iyo goobihii dalxiiska iyo wixii ay lahaan jirtay marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa taasina inay u saamixi doonto in boqolka wakaaladood ee adduunyada ka kala yimid ay ogaadaan soomaaliya iyo wadanka ay tahay iyo meesha adduunka uga taallo iyo dhaqankeeda iyo dadkeeda iyo khayraadkeeda taas waxaan rajaynayna inay kor u qaadi doonto sumcadda soomaaliya insha allah
way hay-ad iyo aad buu maasiyay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha warbaahinta qaranka soomaaliya ahna agaasimaha wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala oo qadka telefoonka ugu waramayay waryaheena sharmaake isaga oo ku sugan wadanka azerbajaan gaar ahaan magaalada caasimada u ah ee bako haddaba shirkaas daqiiqada kadib ayuu furmi doonaa ama sagaalka subaxnimo waxyaabihii laga wada hadlana waan idiinsoo gudbin doonaa biidn illah
soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wadag idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay somali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid
waayahay qeybaha dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan isla soo gaarnay goordhow waxaan idiin soo daynay jowhar oo doorashada aqalka hoose ay ka bilaaban doonto mar kale oo shan xubnood oo xildhibaanada baarlamaanka kusoo biiri doono lagu soo dooran doono sidoo kale cadaado galabta waxaa la sheegayaa inuu sidoo kale aqalka hoose xildhibaano kaga soo biiraya dhinaca galmudug baarlamaanka soomaaliya iyana in halkaasi lagu dooran doono kismaayona maanta ayaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyo doorashadii aqalka hoose ee muddooyinkan ka socotay magaalada baydhabo ayaa ka mid ah magaalooyinka muddooyinkan iyana doorashada ay ka socotay oo xildhibaanada aqalka hoose soo gelaya haddaba wararka ku saabsan doorashooyinkaas waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena soo socda dhanka isboortiga haddii la yiraahdana waxaa ku kulmay kooxo waaweyn oo kulamo saaxiibtinimo dheelay ingiriiska iyo weliba sbain kulanka saaxiibtinimo oo dhex maray waxa uu ku dhammaaday laba iyo labo sidaa ayay ku heshiiyeen oo labada gool waxaa ku hormaray xulka wadanka ingiriiska inkastoo gadaal dambe laga daba keenay sidoo kale waxaa kulmay dhinaca africa markii la yihahdo guulbaa usoo hoyata xalow waxa weeyaan africosti ayaa usoo hoysay kadib markii ay kula kulantay wadanka faransiiska xulkiisa eber iyo eber ayay labada xulna ay ku kala baxeen barnaamijkii faaqidaada wararkana waxaan jecelahay inaa intaas saaka aan kusoo idleeyo qeybaha hore ee barnaamijkan waxaa farsameynayay saaxiibkay faad cabdigaas qeybaha dambena fartuun cali sheikh ayaa farsameynaysay anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino goordhow warka saacadlaha ayaa idinkusoo fool leh sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya nabad iyo horumar biidniillah
soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo